waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cu xariijin soomaali wallahi wax badan waa waa ka soo qaate but mid fikirka weyn waa wadan wadan oo wax kasta yeelay jogaa waxbarasho maadihin shaqo wax kasta inaan ka faa'iideysno waa inaan ka faa'iideysno because dadkeena oo soomaaliya kula faadsan oo waa soo aragnay so insha allah isla isla su-aashaas samater marka soomaaliya aaday aadna soo noqotay inta hadaad isku soo koobto wixii aad ka soo faa'iideysatay maxaan dhihi karnaa horta inaan wadan leenahay way jirtaa intaasaa soo xaqiijiyey wadankeena maalkiisii raashinkiisii fruudka maasha allah waxawaaye waxaan jeclaha inaan ku noqdo horta inaa dadkeyga iyo dalka soomaaliya inaa u anfaco oo wax u qabto aan rajeynaa insha allah
isla maxamed isla su-aashaas maxaad kasoo faa'ideysatay safartii aad ku tagtay soomaaliya markaad kasoo noqotay hadda si guud markaad isku soo koobto
waxaan ogaanay badanaa waalidiinta waddan oo jaanis aan ku leenahay inayna keeneen aan jaaniska aan inta aan ku leenahay inaan dadkeena iyo dalkeena aan wax ugu tarno insha allah waxaa waaye waddanka nimco badan baa yaalo waa waddan barwaaqaysan waaye laakiin inaan ka faa'iidaysan waaye dad ahaan soo faa'iidadaas iyo dhibkiisi aan hadda soo aragnay inaan wax ka bedelno waa insha allah
isla su-aasha haddaan si kale kuugu dhigo dhalinyarada halkan jooga markay ama waxbarashada ama fursadaha ay haystaan ka faa'iideysanayaan waxaa laga yaabaa inay ku fikiraan inay halkan ku aasaasaan noloshooda iyo duruuftooda marka ma jirtaa inay dhalinyarada halkan joogtaa marar badan dareenka usa ku jirin inay halkan fursadda taalla inay ku xidhaan soomaaliya oo marar badan fursado badan ama dhan waxbarasho ama dhax nabadeed laga yaaba hadda sidii rabe aan ahayn inayna saa isugu xidhin oo faa'iidada aynan saa iyagoo isugu xidhan tahay niyadooda ayna wax ku qabsanin arrintaas ma darintaa ma jirtaa way jirtaa meel walba oo laga fiiriyo kuwa oo aqoonyaha oo waddankan hadda jooga inay dalkan keliya ay ka fikiraan laakiin ani waxaa ugula talin lahaa waddanka soo arka soo cabira soo yahay iyo meesha aad wax kala gashan kartid amba aa kala soo bixi kartid ilaa ay ka soo arkaan fikraddaas kama baxayo dadka soo waddankooda inay soo arkaan waa kow waxaad ku boorinaysaa dadka inay ha inay soo arkaan isbuuc laba isbuuc hadday joogaan ayaga u taalaa laakiin inay soo arkaan kadib jacaylka iyo kalgacaylka oo waddanka inay kusoo laabinayso waa la hubaa
isla taa lafteeda dad badan baa hadda waxaan ku jirnaa ama galaynaa badanka iskuulladii waa la fasaxay daraasooyinka inta badan hadda way xidhmeen akhriskii jaamacad hadday noqoto iskuul hadday noqoto fasaxii baa la galayaa waalidka dareenka aad qaadaysa ee le caruurta dhalinyarada adigu kula eg ee rabo inay hadda masalan fasax meelaha qaarkood aadaan maxaad dhihi lahayd masalan soomaaliya maadaama soo aragtay may waa sharcigaa ka yaala way soo raaxaysanaan hadday aadaan waddanka inay aadaan waa kow waxaa waaye hawada kow caafimaadka oo laga helo xeebaha kaala arag waa wax walba ay rabaan way samayn karaan laakiin tigidkaas keliya inay gooyaan waay wax kale oo ka maqanna ma jiro meel ay seexdaan cuntay cunaan wax walba way helaayaan tigidkaas keliya ka maqan maadaama ad hadda soomaaliya ka timaadeen khibraddan aad ka soo qaadateen waxaan ka wadaa samater ma kugu dhalisay dib u noqosho iyo inaad marar dambe ku noqoto ood fikrad ma kugu dhalatay weli ha ha ha waxawaaye laa shaki waxawaaye maba kishkina waxawaaye mas waa inaa aado aan ku noqdo maasha allah dalkayga haye shucayb adigana sideed adoo meeshan ku dhashay soomaaliya markaa tagtay hadda safaro dambe inaad ku noqoto ama tiim raac ama keligaa tag ama waalid raac macnaha jacayl kugu dhashay wallahi aad iyo aad wallahi bilaahi inaan waddankayga u laabto waa hundred percent inay sharciga ka yaala inaan u laabto insha allah dadkay waa soo arkay waddankaya nicmada yaal siduu maxamed sheegaya so wallahi bilaahi inaan u laabto waa one hundred percent haye aan aan qaarkiin la gaftamo samater maxaa markaa xagga tagtay dadka af soomaaliga xoog loogu hadlaya waad aragtay saa loo maaragtay maxaa marka idinka maxaa laydin dhahaya markaa tagtaan oo laydinla hadlo horta soomaalida waa lagu yaqaanaa description waxaa waxay arkaan ay sheegayan ama cayl ha ahaato ama gaabnooyo ama dheeroow ani haddeer waxaa ligu qabsada biraha ilkaha iigu jiro waxaa ligu dhahay hadeer waa lagu xiraa haddaa iska siib weysa see ugu siibaa dee waxawaaye qalabkii ma laha kaftaneed macnaha ha Waa lagula kaftamay.
laakiin s- waa lagu yaqaana horta soomaali description iyo waxaas kaftan badan aa ka jir meesha ha luqadoo kale markaad eh, isla hadashaan oo kale m- Ah.
ma- ma- ka- wax wax kaftana ma lagaa yidhi ha ha ha waa wax badan haye eh, shucayb haye Ah, markaad la ah.
hadasho af soomaaligii lagu ah, kolba ingiliish adoo tuuraya lagu arko eh, maxaa maxay lagu lahaa waxay dhahayaan adi fiiri adi cunug qaangaara tahay af soomaali gada waxaan is- iska daa iska daaya ilmaha yaryar oo sideed sana yar camal waa ku cayna so alxamdulilah waa iska iska captain le waaye so taa marka maxay nagu dhalisay inaad af soomaaliga maxay maxay kugu dhalisay eh, inaa af soomaaliga kasoo barto si fiican ha hadda toban iyo todoba sana jira af soomaaliga oo iska hawadu iska jira so Hay.
inaad barto waa
Ha- ha- hadda kahor waalidka markay ku dhahaan wari af soomaali ku hadal eh, iska daa ingiriishka markay ku dhahaan maadan madani- maadan dareen jirin laakiin haddaad dareenta hadda dareen markaa wadankay u laabta Wad- hooyadii iyo aaba markay marka hadda dhihi jireen.
dadka dadka dhalinyarada kuleeg ama kaa yaryar ee markii la dhaho een, wari af soomaali ku hadal waalidku ay dhahaan ay- aan aan aan kaarsiinayn ama aan wax u danaynaynin Aha.
maxaad dhihi lahayd In af soomaaligiina barta walahi sidaasaa dhaha waalidkeen xaafadda- hala dhegeysto af waalig- soomaaliga waalidiin een, dhegeysta xaafadda markay joogtiin af soomaali ku hadlaa iskuulka markaa lagu maqan yahay af ingiriis lagu hadlaa maahano sax so marka adinka oo, een, saaxiibihiina iska soomaali ahayd tihiin af soomaaligin ku har- eh, ku hadlaa aad dhehi lahay dhalinyarada Een, een, haddaan eh, usoo noqdo een, maxamed aadan Ah, adiga xogow een, eh, luqada waxaa laga yaabaa inaad dhib badan kaaga imanin eh, sida hadda u hadlayso eh, waa waa fiican tahay maxaa adiga xaggaagaasi maxaad maxaa lagu weydiiyey oo kaftan ahaay oo lagu yidhi markaad xagga tagtay Eh, aniga maxamed ahaan fooda oo tintaa liigu qabsada aniga Eh, inta kugu yar dheereyd haa tinta iyo jeegadan ah oo hadda ii xiran baa liigu qabsaday in laiga cudubilaystay oo oo la yidhahda alla ma gaal baa mase ma muslim baa alayidha laakiin een, wax weyn ma aha kaftan bay ka tahay dadka eh, soomaali weligooda waa lagu yaqaan eh, kaftankan iyo caayidan iyo inaysan waxba ka ahayn cafsi saamix baa lagu weydiina markay dhammeeyaan hooshooda Ha, ha, hadalka- Ha, hadalka- hadalka markay kuu tuuraan ay ku- kuu dhammaystiraan cafisi saamax inay ku weydiiyaan waa la ogyahay intaas waa loo adkaysan karaa laakiin eh, dhallinyarada inay bartaan waa luuqadooda haybad baa ku jiro luuqadooda een, marna waxbuu u taraa hadda ma og badanaa laakiin maalinba wax u taraa hadhow een, eh, idinkoo wadada maraya amba a- aa wadanka aa ku laabatiin ama wax badan buu idin taraa luuqada soo ani waxaa ula talin lahaa luuqadiina haysta si fiican Een, ugu dambeynta een, adiga haddaan laftaada kugu soo khatimo een, si kooban haddaad een, laba daqiiqo aad ku soo koobto ciyaarihii aad dheesheen wixii koobeed soo qaadeen een, een, intii linaga badiyey si kooban haddaad noogu soo tuurto een, maxamed Ha, um, ciyaaraha waxaan ka soo bilownay een, conis stadium waxaan u baxnay kooxda koowaad waa waaberi alxamdulilah guul baan ka soo qaadanay Eh, ciyaarta labaadna waxaa u baxnay banaadir f c Eh, guul daraan ugu dhacay maalintaas Eh, ciyaarta saddexaadna waxaa u baxnay xulka eh, qaranka banaadir Een, waa ka soo guuleysana koobna waa ka soo qaadanay waxaa usii dhoofnay een, boosaaso laba ciyaar baa ciyaarnay oo marna bareejo marna waa guuleysanay kadib waxaa- waxaan usii safarnay qardho guurda- guul daraan ugu dhacay maalintaas een, kadib waxaa waxaa usii Boole.
tagnay eh, garowe ha garowena waxaa bareejaan kusoo dhammaynay Eh, hargeysaa usii baxnay een, kooxda boorame guuldaraan ka soo qaadan inkasta oon ciyaarta aan dhammaan kabacdi kooxda hargeysaan ku qatinay aan ka soo badinay soo ciyaaraha saas bay ku wada dhammaadeen maxaad ku daraysaa shacayb alxamdulilah cayaaraha in wax wax- wax badan waan kasoo qaadanay fitness ahaan hadda alxamdulilah anaga cayaartooyda dan oo soo dheeleen waa iska ayaga dan waa fit So, alxamdulilah caafimaad ahaan as well jidhkeena waa soo nuura So, alxamdulilah
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali